waana niyoysaday biniyan walaalkay qabrigiisaadi ilaahay hantuugay dambi dhaafaan marsidi waana maaranayaa shareecada islaamka bana fartiini oo mawdadka macnaha la ziyaarado qabuuro la seeda si geeradan lan xasuuso lankaasna ilaahay dambi dhaafaan marsatay familkeena haragi eedan arintaasan ka farxin mayna xambaarsantaa dadka kegan oo dhan mujtamac dhan oo dhan iyo arrintaas guulinganta waana xambaarsanta sababtoo eh ziyaaro oo runtii sheenasu walbadan oo qiimo leh marka waana mayba hala kulumay dad runtii arrintaas eedan qiimayo dad badan ingiriiskana hala aragayna maarana eeda arrintaasan qiimayan dad badan oo gudaha dibaddana hay weeran ilaahayna maanku tooganay maalintus geeriyooda shalay ka toosan ay tahay inuusu ilaahay dembijay dhaafiya ilaahay ku toogana waayahay jiif sagaarey miba safar dheer aan galay sidii ada haka arga lahayti faamilkii ilaahay naxariisa sahal macalin ciise saas oo kale ada ziyaar gabriga kii iyo kasaati safarka kii ka shiriyada ya haytay mise wabdiya kii weheli
go-aanana ka adadayaayo waana runtii mar horena galbagay ka jari inaana macnaha ziyaarado waana ducay sababa kiin sheegay marka qabuuro badana jira aan ag mari amaana geeg wakti angeliyaan sababtoo eh qof kastoo bini aadamka galladi u sakiilay inaad gorato inaad macnaha si khaaseed ilaahay inka tuugta may ka deersiyaasee walyaalaha oo runtii lankaas isku sheegay sababtoo eh bini aadamka ilaahay markuu is abuuray bini aadamkaan ka qiim badan yahay haddana maybaan ka qiimo badan jiritaan jey khalaa'iqta ilaahay bini aadamkaan qiim badan jiritaanjo haddana ka qiim badan jiritaanjona maylaka kasey afyo walayo aamayen walayo karsadaayeen dharkiyo kundidaayeen walayo abuurdaayen dhulkiyo ka noodin iyo siyo dhisidaan guryaaljo taasa mayba sheenase dhaqamo runtii oo runtii eedan fog إلهي سبحانه وتعالى سورة الروم أبك أله ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين يعني سورة صدق الله العظيم العظيم إلهي ما يبقى شيء أوكل ليا أنا ما يبقى أبوري أبوري إلكم دولكم سابتان أبورينا يعني آيات هذا كجار ما يبقى كلا أبوري ليها afafshal gediisan iyo midabashal gediisan iyo abuuri taasna bayn ka talagelin ilaahay ninka cimri qaadan dadka adduunyada ka nool runtii una abuuritaanka ilaahay ku mid ana aayo dumara hoos ku weer dadka ku mid a digilim riflaaga ama afkun oo michaelero af michaelero yaana ilaahay wala kitaabya ka sheegaya ka jira marka dowladdii militariga ahayd siyaasiyanka oo hor qoytay arrintaas dad badan saameyn marka waa dhan idoojooskurogen wasiirihayen militariga hala shageeyen lankun diidi runtii yani arrintunku diidi maha gudbiyey culture eedan weyn suugaan eedan weyn oo caddeeyas jiritaan meelan ina jar yani jiritaan dhabe inusa jar weliba soomaali badan saddexaad raawena la kulmaysa inshaay marar badan sangubse kulli si khaase ma in sheegeen lankaas inay lan oo jinikal ahay sababtaas daraadiye una marka mayka gasbagna in un armoos una qiimayno fadiilada ilaahayna si oo la faday in lakii kala diriro lakeeri soomaalida isku aflayo tanyeede maynaga tahay ini suugaan hal inkara af hal inkara oo dalkadan dhalti dhogta arrintaasa ku dhiidhi lan hiri lan musaafiri seen marka in arrintiis macnaa un ka hilmaami korno marka sababtaasa may sheena se inun walwalban horno
waayahay safayla dadka mayba inta badan iyo dheegahayaana in gabraga ilaahay naxariisaa usukaduugiyo sahal macalin ciise usukayaala dalka ingiriiska bal haddaad sharaxaadnoo siida meelo usukukuyaala ingiriiska dadkana aada sharaxda maadaama ingiriiska lay dhegaa un dheegahayna
london waa ka duuganyi qayb kumida london shamateriya ka duuganyi runtii dadka ka nool ingiriiska oo injar labaatan daqiiqa ama soddon daqiiqa naftiyoo baraarujinagata naftiyoo inkoengan iyagoo leyin mayna xasuusiday walbadan oo runtii faa'iidinayna unagoo london degana qayb kumida london roogna xaafid iska duuganay roogna yani geeka macnaha awoodo wayna kaleeyin marka ilaahay ma gorosiina una marka jiilka geeka nool olankaas historyg haddii buugaan ku qorna haddii dembi dhaafna nin wadilan karaamayn haddii ehejelan ziyaarana nagadaane una mujtamac ogta galadan lahayn sababtaasa ma sheenase walonka mashquulsano oo eh hebelow ridee hebelow dilee hebelow inta ka bahi hebelow mana xukumow yani dadka in aasaartiyo laku shaqeey nabadgelyadiyo laku shaqeey barkanjoo la aruuri culturejoo la suubiy dadka martiidan kuhayso la tuso arrintaas mayba arin oo runtii u niinfaylan cabdiqaadir dadka markii laera dadka dadka kiijo wiineeyow dhinagan dadka reewaneed maka wiin oo dadkiijo halgamaaga haayeen deegaanada ninka wiinaayeen ilaahayaa wiina inta badan may xasuusado sidaada sheegtay shalay yaa ku beeganaytay xilligii usula duugii ilaahay naxariisa abwaanka baydhabo oo hadda dad badan roogaan oo dowladdii koonfur galbeed ee fidhiji eta suubiig mayn kubinayna oo weliba madheegna meel dadka lakahasuusiyo xataa geeka in yeeta maalintii isa amooday abwaan sahal macalin ciise marka arrimoogaas sababta sheenti ma eta ilaahay subxaana wa tacaala dadka markiisu doolado mayka dooladay karta yacni ihaaliniyoo diidan iniyo galad lahaadan iniyo dad qiimo la nagadan yani islaamka walaastan lan hoos kuwayay geeka dad badan oo dhulkahan rafaaday lan hiri lan xabisi taariikhdii oo lan sheego ma lan sheego mustafa kumade sheekh cabdullaahi begadiya kumade ustaad usmaana kumade landiri cumar maalingmayoo ka jara yani dad badana lan gumaaday yani mayka tusaase dadka kiigan wal macnaha maana yani inio inio geeka macnaha ka mashquulsan yihin in xataa geeka sinanas maamul la kaswas in institutions adag lan subiwas in nabadgelin lan abuuri waysi yani dhibaato badan dadkaana haysata taas marka may nagadaasata una siyaasada kasmadi una sifaylanku ku hadala doono waan ku ku hadalaadhi laakiin may bad xasuusiyay dadka kiigay diaspora dadka ka nool oo ana ku mid ahaa mayba ha goranay lan kasta oo war ku an sheego dheegoon ka qasbi inuusa kaalmo ku jeysado mahnin batay walaalayaal oo qaraare diirnay in ceel oo lansada qaadaal maalmihiisa intiba ceelkaas waraawo ilaahay dembiyey ka dhego ceelkaas horta go-aansan inuuna suubin mayba kaloo fadayn in dadka ka xasuusiya barasaa ku gobolka baaya la hariiri master cali wardheere runtii eedeeda runtii inga dari maynan sheegayna dhulnana sii dhulkaas oona fadaan inuun akademiye ama center laka magacaabo walaalkana oo hoorila gobolowneeta culturekii afkii dhaqankii iyo qeyb library ee iyo qeyb oo laka xasuusiyo dadka dalkuwan halgay manaata sheegay sheekh mustaf see ka jara afkun lanhiri sheekh mustaf see afkun wayn musaafuri sheekh maanaciise afkun wayn hiri yani dadki saasaay in una bulshada dadkiiyo farac iyo hayata qiimo gaare una siina ma iyo kasabi in aan famigeena idiyo dhanka seeda runtii walaalayaalow arintun arinkeedan weynu aahaartanoo tilmaamas waan arin sehlan lanka kacaalooda lan calooshu shaqaysta oo geeka lan alaala mujtamaca uma nagaday mujtamac qayim eh kase kortan dhoodaan maylan suubi akademilan suubi laka magac dar hadraawi waa in suubi dadkii dhan waa in suubihay waayo una lanki intumani la mari una geeka golo oo usi laka magacaaban in iska kooyo aqoon-yahanadan laka doodo afka laiska dhaafsado taarikhda laiska dhaafsado dadkii kan dhulkuwan halgami unanka muujaana bal dadka ajnabiga nin kooy unanka faadaan unan heraan inta meeli aasaartan laku maamulaayo waay heritage yani mayba wal sahlan ma adduunyaga way ka faanay marka ana may baaran lahaay shaqadaas shaqa aqoon-yahanadan yaalo dadka intellectualkan yaalo dadka geeka arlaadtiida iska haysada dad walaas kasa kor qiimay kormee marka dad qiimagaas kasa korn inay ka hogaamiyaan mayna lanbohora ka dhiyaasa dhugtan macnaa lan walaaun qiimay korn walan ku hadalaan oo dadnimadaana muujiyo lan dareen un ku galaana yani lankaas dhugta ma ku xukumo karo hadduu isku xukumona bohora kiiride marka taasa may sheenaysa in dadka ada sheeso maamulka sheedo walkala ka mashquulsiyin marka arrintaas maybu arrin sehlan ma eh intiba lan qiimo leh lan doodowna weli raji lena maalinta unu dhan walaas faham waayna geekasa gee una khatarka jarana malaynunena waayahay ilaahay naxariisa abwaanka taariikh badan yaleey wal badan yala ka xasuusada xasuusatiitiis too baaba-aasana ma eh haddii isin go-aansateen in xasuustii iyaan dhunna weliba eel oo kale langoda oo intii biilo ku dhammowna isa ajaryey markaas insii dareerow ilaahay naxariisa abwaanka hadda baydhabo may bakiyaale iskool dad markaas iska taxluuji sahal macalin ciise iskool leerow iyo baydhabo kiyaala iskoolkaas dayacyi ilgaare may ka fiiryahay weli iskoolkii sidii la fadaayay man shageeyahay haddii isan go-aansateen in saas oo kale walla ka xasuusida isan insuubidaan sidan oo kale in dayac isanka kooya may ku yaabo maadaama isan hoysan kooytaan dhisowkii xarumoogaas isan inkamaga daraasan abwaanka isan dhiirigelidan waan ku qiibgalaan isan nagataan dadka dadkiiyu isan ku tabahaytaan marka sida lan ilaali kor walyaabo dadka laka xasuusado sida sahal macalin ciise iskoolka kii lankamaga dari
innahum kaanuu qooman laa yafqahuun ilaahay markuus cabiro dadka oo maaran saas camal yani walban fahman markuus cabiro dadkaan ilaahay maka weela mayba iska taxlujaane dabgaare oo ama horta walaa maxay ada ilaaliyaayaan yani hay-adow inigee warkale ka mashquulsiyin ibalow bahii shariifka degi ibalow idaana walayaalo maalayaan laka mashquulsiyin markana may bagabe oo runtii su-aalatiida jawaabtiya ana umalaya inay ka saxsanta walaa una sheego mayba suubii doonne institution ama nidaam laka ilaaliyo iyo ka fikirahayna bale aad haddee suubidii mustaqbalkan la faro inaa shaqeeyaan ha samayda eh inaad badbaadin aad ku shaqayta marka insha allahu tacaala ha ku dadaalana iskoolka hada sheegasona warbixintaad noosiyadeen nafsatiis hanjeesidaana inaynu maarna iskoolka un walka tarno ina agoontii wallaka tara waan runtii wal badan oo runtii oo may jare una arrintaas una gacanta ka hayni dadka kigana si aan badan yihinna walaas yani maygo biseenkas magaban marka ilaahay may baan ku tuugay ogta biniaadanka may habaara waa intuuga ilaahay subxaana wa tacaala inay dad koon faylan nagadan inay maamul faylan helan inay dad oyo taladiyo macnaha dhiib badaanyo ka kalsooyin qiimo la helan in dad cadaalad usuubiyo iyo helan in dad nafsatiida walaashaas ilaalinta yani dhaqamada afafka diinta dhaqankii culturkii dowladnimada institutions ilaaliyo adag maamulka sokor in ilaahay in sheedan tuugan markana mayba gabay ilaahay inta dhimatin naaris inta dalkuna halgantin ilaahow naaris unayna baadlijona infisnaytay historyguna history dareeraa nagade marxalad kastiya do-aana dadka qiimaga leh dadka kalenin kugadiisiyin waanana may faday lanki dalku unku dhiidina walba hanka ziyaadina inaan wakti badan lanka dhumayna lanki dalku hanra faaday isi ulaadis qiimo gaare shahaado gaare lasio fade taasa ma sheenasa jiritaankan inuusan lahaada waayahay guddoomiyaha gobolka baayo la xiriirteen cali dooyow wardheere may iska afgorateen walyaabogii isinku codsateen isinku aqbalay runtii aan oka tuhumaayo langeedan qiimo badan mayba la yaabay oo dad badan ay sheegay oo intellectual eh markan lankaas weeri hadradus eray runtii meel wiina oo taabada may eray walaashaas yariina eray lankaas in laka magaabo wal ku badan in laka fikir way eray ka fikira unayna may fada eray inuuna nagana dadkii arrintaas walka ku badan ay waana galabaas in ka siyaana runtii mayba ka deer siyaasi ogta naftatiida walaad faraasi markii la keera yariyinba la keera yani mayba ogta nafta biyaabas yani koo khatarsano koo faylan koo fikir fanini meelirooga argaas marka lankaas runtii an do-aayan waan iyadan maasanta lena systemka gabanaa laku fudana an shaqeeya ini magaaladii nadarya lahmaga nadaafadii laku shaqeey amniyaadka ka jaran yani maamulka gabanaha waryar ma eh mujtamaca meeliroogan gundurmadiyo calooladiyo wal-aamoojo kulli isu laku faday inuusa macnaa arrintaas fursaddaasi isuuna ku fikira waana runtii arrintaas in laka garab galo fadaana waana suubi doona cumar ibn cabdilcasiis raximahu llahu yani culammada ma iska raheena khaamis amiirkii yani mayb alkhulafaa ulkhaamisa layin lanki shanaad oo khulafadii oo ka dareen wayta heerkiiyo diirsiyan culammada maylaki leesiyo tunkuwa ciidan ay lahay lankaas oo gaare halisul jamhuuri ama lakaalo mayba wada jaran mayra jaray qoomkan ilaahay imbaha fardooyinkaada lan cadaala doro sheegadow lan baahan agoon dayacan koonkan ilaahay ku daacira jari makhaadkan report insheena hara yani maybu arrintaas calanti ogtaa runtii meelwiina kootaadadaas marka laga gabanto oraga naftatiidis in lala shaqeeyo in la erwalaana saxo walaana kafaylato walaana dhimayin iyadan kuma hadnagay lankaas mayna eray lankacda sheegaas meelwiina oo ka rooga war allaala wali lankaas lanka tara galoona garabaasinkisaan waan iyadan kuma hadnagay runtii إذا ما سنت دنجا أبوانك مركونا كجذب من إلهك نحرس تاردتيتس والله كقابكر ساعة من صدقي كذا ورئيسي كيجي أما وليابوجي أبوانك لكجر ذا ينهك كقابكر لما إن شاء الله ويرجعي إن دتكم والبدن يوكو فهمان وأنا يو دتك دتك كيجي يوبين يصيران jiif sagaarey bal dhinaga dibadda iyo roogtaan qurbo joogtii deegaanadan dhalabta iyo tiin muddooyinkii indamboyti koonfur galbeed maamulkuisu hogaamiyo madaxweynaha maamulka shariif xasan sheekh aadan way ka kasanayeen xildhibaanadii maamulkan lama garab ya noqdeen oo haanoono mucaarad eh haanoono muxaafad eh oo iyo iska gordu waaysiiyeen mooshin lukuwada madaxweynaha arrimoogaas may kula dareertaan damaadar inuun ku hadalna wal oo sax ow waqti jaran lata inkastoo uu ka gaabsano faraay yani qiimaynta una baalana kaliilanka walaalkana abwaansaalilanka lamad eh haddii arrintaas wala warsati mayba gabe aragtiday gaaban mayba gabe war tartiib laka waaye xoog may keeno mujtamacu dhimid badan iyo ku dhisidaan ha burburiyo jara saablaana aan burburti arareed ee kumade s d m t kumade una hor dhaaf lena walaalayaalow arrintum ina noo burina institution isku cila burburinay beriyay may maha kaba koro lena iyo laka dhadeeri ana may gabe lankun geelka madaxweynaga ee intada akhyaar dalkun dalabti aqoon yahanee wal taray hor fadheeda masaalixda dalkumsi saxelan kula hadal dadku walaanyaga yoon wala ridaana le caatifada ka jarta yoon isdhawoojiya dhowr mar arrintaas ka nagni geedka walowna haysan hatuna dagaalana noo burburaan reedaan nagadaan walowna haysan inuu asaantu dharna lankii suubin ad haana ka faylata haana koo dhamiyin wakti lay waktija inasi saxelan la xisaabta morleera walaan wala ku qabado ay talanka wala ku qabadaaya la kooyna raalaha in leera qaab siyaasi ah oo xasilan oo haddana sharcana lan roob in la suubi mayba qabe lanka madaxweynaha ee dadkii difaaca lahaay intellectualkii ku mogayan dalkii sababtaas daraadiye xaaladoon oo kale lanka markiisu galo dad yani laka kalsoon adaka odhan ka wareegsayna fitiis yani mayb walbadan mansuurta garaasato ka horna sheegni waana duubanta geedka haddii boqol qof ama laba boqol qof oo aqoonti o dhisanta ilbaxnimadii oo fogta geedka ka wareegsanaada lahaayeen walbadan oo horumaray oo hatwala lahaysan ku badana lehan lahay laakiin an mayba qabe in maskax faylan iyo wal faylan suubiyaas in la tartiibsado in si saxe lanka lan hor fadheeda in walaan walaylaki bedel lahay naftiyoba nagadan wal qiimo leh oo naftiis lanka garaysado annagana shalay walko waaye geedkiina dagaalame annagana aad wal mii dhaanto inta iinku tab bini aadamka ogta yaska magaalo sababtaas dalaadiye ilbaxnimada iyo dowladnimada mayka jartay walaalayaalow in si sharciga wal lan suubsado haddii sharcigii nagad waayo sharci oo dadka dhan qanayaanena insi oo gentleman agreement ee adduunta suubiyaas dawlado badan suubiyaan insi gentleman agreement keeyi laga badbaadi zimbabwe laga badbaadi meel kasta laga badbaadi awooda siyaasadeed ee dadku matalaasa haddii nagatito dadku inkaran wayti wala haddii la haysan ay la burburinee jinkaanna ay ku hirnee maskan faylan noo isticmaalaan dad qiimo leen weedhanin kaladan golku eran waan lankun systemkaas yalo korseedo kor arrintaasa maynagadaas arangunin danni dalkana danne waayahay dardaaranka kika iyo weliba fariinta ada diraasa inka dambeyntii mayata
ana marka jaray dadkii oo s d m ta ku shaqeeyay ana unago yar aha marka jaray dadkii arareed muddo badan aan la halgami marku mid ahay war walba dalkuma runtii qeybo ku jeesadahay anoo weliba iyadan dhalinyaro aha ma iin muuqda keliya dadku waxay dad falan nagadan si falan nooladan si ani awlaadey ban ka dhex badbaan lankasto geelka dhiban haddii dalka kiiga burbur yaala adiinama horumaraas ama dadkii go-aanka damboy badbaado walku suubiya ka jari sagaalka qof ama toban koo qof suubina ka jari sharmigeeda ana u fiiriyo masaalixda iyo systemka golomsan shaqayfado ana u fiiriyo iyo mayba go-aan siday in ana shahdi kuwaas ana qiimo qunayno waayo ilaahay beriidada xisaabiye dad masaakiin geegsi oo noolada maysan haddii hadda dagaalanka daro lisdhaamu waayo lis caqli naga waayo يعني نجت شلة والقواعي جيك كديرة شلة والقواعي جيك يمرو رشانتي تدنش دعنا ديون نجنا جنكار نكويران الدنيا نيلي عواس ونين ما ينجدانه دشات الدولة الهنجر دلهم تليو ما يكتلي لهاي دكتور قولها بتبادل الشيء ده دد ولا إيه لما تدين بنهاينا أو كديس مستقبل كدالكون كنا هو دعوة عنا تقدر تكون ديرسين دالكون هم بربرين in kooyan galyaanun ku fiirsan australia ka noolin america ka noogin xamara roogan baydhawi roogan dhoobey roogan in intina nasweer si maryland hor fadheeda masaalaha dalkuna si camalan ku tali taasana ilaahay agtiisna ajar lagu ku hele waana ilaahay agtiisna lagu ku badbaaday cadaabkii haddii geelka mujtamacan geelka rafaasan fiiri dadkan ilaa xamara deertiyiin lanka waqooyi kooyo markiis araga dad digili marfle xaraka jaran masabar see koogaade dembigaas maylos kale dadka maamulka odayaalka dadka dhaqaala haysan waa inuun helnaa hay-ad civil society ee xoog badan oo dadku dib repatriation kusoo biyaasa taasana mayba gabe in caqligaan usu shagay walaalayaala in war ka faylan la gaala marka ilaahay may ku tuugana inuun jid ka faylanna marsi dadkana mustaqbal iyo mustaqbal saxay laka ka soo kor nagada waayahay iidaa maasanta adinkin kumaanage walowna niger oo wanaaga eh ama walowna niger boqolkiiba halnagaden warkaan intii walan anfacalen hay dhaafay shaydaan an fadla leh walaalala wala khayra una sheegneen dadka anfacaya una ilaahay ninka dembi dhaaf walaalkan iyo dadka lamid ahay qiimaga lahayn ilaahay naarisa aathaatiyon aathaar fayl ilaahay kaweela hada wabilahi tawfiiq isin ilaa maasantiin